Magaalada Malawi ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa fahamka la xiriira dastuurka dalkeena Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha degmada Baraawe, agaasimayaal ururada dhalinyarada, haweenka, odayaasha iyo qeybaha kale ee bulshada degmadaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Abshir Cabdi Nuur Deero ayaa ka warbixiyay kulanka.
magaalada baraawe furmahay ujeedada kulanka oo geedka nin furmaya sidii boorka argaytaan bay taa kulanka saabsan wacyigelinta arrimaha la xiriira dib-u-eegista dastuurka dowladda federaalka soomaaliya kulanka kulan oo wada tashi ama e kulamo kale oo meel baa jara jareen oo wada tashi la eraaw oo bulshada qaybasha duna kala taladaw laakiin maadaama reer baraawe markii inkuhoreeytii wasaaradda arrimaha dastuurka kulan noocaan ka qobdaas ata marka may fadaan kulan wacyigelin iyo kulan waxbarashe oo ninhaada oo ka saabsan arrimaha dastuurka marka may fadaan in waxyaabo badan dastuurka ka saabsan ha bandhigna isiin waxyaabo badan oo mid ahaa isiin isiin kugu guuxay su-aalo badan oo sii qabtaan iyo aragtiyo badan iska haytaan isiin weeliwada aragtaan marka muddadan oo saddexda bare ee kulanka nidareeran doona may fadaan in muhiimada dastuurka leeyahay ha bandhigna dastuur waliibseeyi qeybo sharbahaw iyo duurka oo bulshada oo sharduun reer baraawe iyo kaleeyin dib-u-eegis dastuurka dareed guddoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi ayaa bogaaday kulanka isagoo bulshada uga baaqay inay ka faa'iidaystaan furmaayo kulli uu shirka unoo furi doonaa shir ku saabsan wacyigelinta dastuurka dastuur marka la yidhaahdo kulli waa nolo sharaxayaa laakiin intaan kan waxaa la rabaa faham iyo dheeri iyo maskax dheeri inaan la soo diyaargarowno si aan waxyaabaha socdo aad wax ugu go-aamidaan uljeedku wuxuu yahay iyo wacyigelinta go-aanadan inaad wax ka gaartaan waxaa meesha fadhiya culimadu dinkii waxgaradkii bulshada qaybaheeda kala duwan intaan wax loo keenay oo lasoo xushay waxay tahay inay meeshaan faham ka qaataan waxna ka yidhaahdaan waxna ku daraan waxna ka reebaan kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya fahamka la xiriira arrimaha dastuurka dalkeena Soomaaliya